ku-shimaha duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda mudane axmed xasan iimaan ayaa maanta shir guddoomiyey ee kulan loogu hadlayay amniga caasimada muqdisho kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo weliba agaasinka guud ee amniga caasimada muqdisho sidoo kale gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha laamaha ammaanka qeybahooda kala gedisan ayaa shirka goobjoog ka ahaa kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimada muqdisho iyadoona laysla qaatay ee howlgallo baaritaan oo joogto ah ee in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada muqdisho si amniga caasimada wax weyn ee loogu bedelo ugu dambeyntii shacabka ee ku dhaqan gobolka banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqaynta ay la leeyihiin ee laamaha ammaanka si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ee ka geystaan caasimada magaalada muqdisho iyagoo beegsanaya shacabka qeybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsiga guud ahaan shirka ayaa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimada muqdisho sidii loo dardargelin lahaa islamarkaana maalmaha fooda nagu soo hayso shacabkaba ay dareemi doonaan in isbedel weyn oo dhinaca amniga ah laga sameyn doono caasimadan muqdisho